ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa weli sii wada howlgallada xooggan ee ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee ka socda gobolka shabeellaha hoose waxaana ciidamadu argagixisada ay kala wareegeen deegaano dhowr ah jenaraal odowa yuusuf raage taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwo sii socon doona islamarkaana ciidanka xoogga dalka soomaaliya argagixisada ay ka saari doonaan deegaanada farakutiriska ah oo ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa meelo badanoo waxaa jira meelo badanoo waxaa jira muxuu aha ii sheega weli ay diiftan iyo dhibaatadan ay ku sii haayaan ay kula sii haayaan ummadda soomaaliyeed waxaana rajaynaya insha allahu tacaala ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo kaashanaya maamulada kala duwan mheer gobol iyo heer degmo ayagoo kaashanaya ciidamada kale ee amniga oo muxuu aha ii sheegay hawshan ku shaqada leh waxaan rajaynaya ayagana waqtiyada soo socda inaan sidaan halkan iyo meelo kaleba uga soo dulqaadnay iyo guud ahaan gobollada dalka meelo badanoo ka tirsan ba aan uga dulqaadnay nimankan dhagarqabayaasha ah inaan ayagana uga dulqaadi doonno marka waxaan rajaynaya insha allahu tacaala dadkaana maadaaman maanta uu maamulkii madaxdii ugu sarraysay iyo kuwii degmaduba ay nala joogaan ayagana inay dhibaatada haysata ay sidii deegaanadii horeba ay u sameeyeen ay tanna u samay doonaan isbeddel muxuu aha ii sheegee deg degana laga arki doono haddii ilaahay ogolaado mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha iyo muxuu aha saraakiil xigeenka ee alifleyda guud ahaan guud ahaan muxuu aha sheegay hawshaan u xil saarnay iyo maamulka runtiina garab taagan oo aan dhihi karno guud ahaan maamullada ka jira gobollada dalka waa ciidanka xoogga way garab taagan yihin lakiin haddana waxaad moodaa muxuu ay sheegee maamulka gobolka shabeellada hoose asigoo tuutihiisa ku jira maalin walba inuu muxuu ay sheegay meel walbo ciidamadu tagaan uu garab taagan yahay taasna waxaan leenahay aad iyo aadaad umahadsan tahay
shacabka ku nool deegaanada laga xoreeyey argagixisada al-shabaab ayaa si weyn u soo dhoweeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana shacabku haatan ay ka nabad qabaan dhibaatooyinka argagixisadu ay u geysan jireen